magaalada muqdisho ayaa lagu soo gabagabeeyey tababar ku saabsan maareynta guud ee maaliyadda oo loo qabtay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradaha dowladda federaalk soomaaliya tobabarkan oo socdo muddo lix maalmood ayaa inta uu socday waxaa shaqaalaha wasaaradaha dowladda federaalk soomaaliya lagu barayay maareynta guud ee maaliyadda waxaana kasoo qeyb galay xiritaanka tobabarka xisaabiyaha guud ee qaranka cabdiraxmaan maxamed anas iyo mas-uuliyiin ka socday maamulka gobolka banaadir cabdiraxmaan maxamed anas xisaabiyaha guud ee qaranka oo soo xiray tobabarka ayaa ka waramay muhiimadda tobabarka isagoo oo kula dardaarmay in ay wixii la baray sii gaarsiiyaan shaqaalayaasha kale ee wasaaradaha
tobabarkan hadda noo qabsoomay oo aada muhiim u ah runtii oo ah tobabarka dhinaca diyaarinta warbixinta sidoo kale ku shaqaynta moduulka lagu diiwaangelinayo hantida dowladda labadaas arrin si gaar ah ayaa loo soo xulay waxaana laga arkaya muhiimad gaar ah si loo horumariyo nidaamka iyo shaqadeena loo horumariyo waxaa kuwaasi xigi doona hadduu ilaa yaraado hadda qorsheysan bishan soo socota sebtembar mid kale oo ah saadaasha lacagaha cash forecasting oo isagana dhici doono loogu talagalay maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir iyo wasaarado si gaar ah loo soo xulay oo cash forecastinga muhiim ah kuwo kalena way qorsheysan yihiin marabana xafiiska xisaabiyaha guud wuxuu yahay adeega idinka ayuu idin adeega waxaan rabnaa markaa idinku horumartaan ayaa anagana horumarayna sidoo kale talooyinkaa soo jeediseen oo runtii aada quruxda badan lixdaas qodob oo halkaas ku qoran siday tahay ayaan u qaadanaynaa maalintaan halkaan kulankaan furayna waan hoostaan ka xariiqo haddaad u baahataan in oo tababar dheeraad ah aada noogu imaan kartaan xafiiska xisaabiyaha guud laga yaabo maalmaha kooban ee tababarkan uu socday in ay waktiga uu saamixi waayey si marka intaas kasii faahfaahsan waxaa idin samayn karnaa sessions oo dheeraad ah idin samayn karnaa iyadoo waktiga markaasi laisla fiirinayo guud ahaan waxaan aan rabnaa in wixii meeshaan lagu bartay in la qaado oo loo bedelo maaragtay implementation la dhaqangeli ayaan rabnaa cilmiga wuxuu kusii siyaadaa markii wixii la bartay la dhaqangeliyo haddii laakiin meesha lagu tago waxay noqonaysaa khasaaray noqonaysaa lacag fara badana hadda ku baxday ee dowladda u isticmaal lahayd waxyaabo kale marka horumarkii meeshaan laga bixiyey waxaan idinku baraarujinaynaa inaad idinkuna aada gaarsiisaan hay-adihii dowladda ka imaadeen inaad dadka sii tababartaan annaguna waxaan markaas ku dhiiranaynaa markaad cilmiga ka faa'iidaan inaan annagan sii ziyaadin taas waa waa waa dardaaran hadduu ilaa yaraado wax alla wixii su-aale iyo wax idinku soo baxana waana la soo xiriiraysiin hadduu ilaa yaraado wasaaradaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe magaalada muqdisho ka waday tababaro kor loogu qaadayo aqoontooda shaqaalayaasha ka howlgala